Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq lacageed iyo raashin gaarsiisay ururka haweenka qaranka iyo isbitaalka Lansalete qaybta dhimirka ee magaalada Muqdisho. Deeqdan raashinka ayaa isugu jirtay lacag bur, bariis, sokor iyo saliid. Gudoomiye ku-xigeenka Hay'adda Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahin Cilmi ayaa ka waramaya deeqdan iyo waxyaabaha isugu jirtay.
waxaan soo booqnay isbitaalka Lansalete Fodolina oo ah isbitaalada lagu taakuleeyo lagu daryeelo dadka dhimarka oo runtii muddana aan soo wadnay inaan isla shaqayno iyadoo mar walba dadka halkan jooga ay yihiin dad aad u taag daran ayaan waxaan ku kaalmeynaa markala gaari xilligan oo kale inaan u geyno raashin kala duwan bur bariis saliid iyo sokor taasoo aan rabno inay ka faa'iidaystaan xilliga ramadaanka waxaan rajaynaynaa insha allah inay sii socoto joogtaynta hormuud salaam foundation ee ay joogtayso taakulaynta dadka dhimirka la waxaan aad uga mahad celinaynaa maamulka isbitaalkan oo mar walbo nala wadaago xogta ku saabsan dadka bukaanka ah Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyay.
waxaan maanta halkaan ugu soo booqday een, dad ka tirsan hormuud salaam Found- foundation oo sanad walba inoo yimaada oo mucaawino noo keena wakhtigan markay tahay oo sanad walba noo keenta ee, dhaqaale timir iyo wixii la mida raashin hadday heli karto aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin dadkan waa masaakiin qaar wiileyaa ku jira qaar agoon haystaa ku jira qaar aan dabka shidan baa ku jira waa idiin ducaynaynaa maasha allah waana idinka mahad celinaynaa sanad walba siday noo garab taagan tahay hormood aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaa idin leenahay soo dhowaada Isbitaalka Lansalete qaybta dhimirka ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku jiro dad badan oo qaba xanuuno kala duwan oo dhimirka ah.